waa wax fiican oo waddanka kusoo kordhaadhihi karaa maxaa yeelay lacagtii hor way duugowday kushina weyn kushina u yar soo marka in lacag cusub lasoo daabaco waxaa leeyahay waa waddanka waxay u tahay muhiim ay u tahay dhaqaalaha waddanka ayay ka qayb qaadanaysaa laakiin waxay u baahan tahay in la helo bangigii dhexe islamarkaana lacagtaas raba inuu asaga maareeyo hadda waxay tahay wasaaradda maaliyadda ayaa lacagta soo samaynaysa laakiin wasaaradda maaliyadda oo kale maanta waxaa laga yaabaa in lacagta inayna soo samayn laakiin waxaa laga yaaba waxay tahay in bangigu lacagta soo sameyn ayay ahayd soo marka toban kun iyo shan kun oo weynaa leeyahay waxaa muhiima in la helo wixii ku hooseeya kufiishi shantii shilshilinkii boqolkii kontonkii soo marka caqabad badan ayaa laga tumaya qabaa haddii shan kun iyo toban kun lagu saleey waxaa ka fiican marka in hoos lagasoo bilaabo la yidhaahdo kun laba kun boqol shilin konton shilin in la helo taasaa qabaa aniga bankigeena waxaa waay waa inuu lacagta daawacaa isla marka isaga oo maareeya
runtii haddaan aragtidayda ka hadlo lacagtaas waxaan aaminsanahay lacag loo baahan yahay dalka soomaaliya wuxuu u baahan yahay in loo soo sameeyo lacag aad iyo aad baan yaan ugu baahannahay sababtoo ah waad ka warhaysaan lacagtan okunbaa u wenkuna waa u yidhi waxaan u malaynayaa waad ka warhaysaan riwaayadda hadda ka hor uu dhibay ninkii la oran jiray makaxaasha banaadir dee sida kuna u weyn kuna u yar buuye lacagtii soomaaliya markaa way dhammaatay lacagtaa lacagtii dalku lahaan jiray waxaa ka haray kun shilin oo weliba aan ahayn kunkii hore dowladda soomaaliya kumayaal la soo daabacay oo aan ahayn kunkii saxda ahaa aan ahayn ayaa waddanka ka shaqaynaya boqolkiiba sagaashan iyo sideed waxa wax lagu iibsadana waa doolar dalkeenni wuxuu noqday sixir barar iyo lacag la'aan awgeed dalkeenni wuxuu noqday gobol maraykanka ka mida oo kaleetaan noqonnay aad iyo aad baan u taageersanahay in lasoo sameeyo lacag weliba wakti aad iyo aad munaasib u ah ayay ku soo aaday baan odhan karaa runtii marka lacag in la sameeyo aad iyo aad baan aad iyo aad baan u soo dhaweynaya sida ay ugu yar tahay shan kun ay ku xigtay toban kun aniga aragtidee hal aragti baan leeyahay dalkan maanta masaakiinta ah oo u baahnaa hadda kunka aan la yaabanayn hadda laleeyahay shan kuna u yar sixir bararaan u arkaa dadka juhdigaa sameeyana waxay ku fiicnaa laheed lacagta inay hoos ka soo bilaabaan oo ugu yaran xataa shan shan ay ka soo bilaabaan shan boqol ka soo bilaabaan kun ku soo xijiyaan laba kun ku xijiyaan laakiin waxaan isleeyahay waa dad aad lacag u haysta dadka shan ka bilaabay tobanna ku xijiyey dadka masaakiinta say wax u gadan lahaayeen kama aysa fakerin waddankana xataa lagama shaqeeyo oo dad shaqo haysta dadku ma aha dalku shaqa dadku masha waa wada baagamoodo lacagtiiyaan shan kun ka bilaabaynaa oo hadda kun shilin kun aan la wareersanayn aniga aragtidaas ayadaa waxay ila tahay arrin aan aad looga fakerin oo haddii laga fakerayna aan wax naxariista lagu darin inuu lacagta lasoo daabacayo aragtidayda haddaan ka dhiinto hadda soomaali horey uga hadashay kun shilna meel aan geyno weynay oon kala gocayn waxbana gelayn haddeer haddii la yidhahdo haddana shan kun oo isku dheggan iyo toban kun oo isku dheggan waxaan u malaynayaa dee yarta iska dhaafee dadkii waaweyn aa ku rafaadaya waxaan qabaa aragtidaas in aad looga fiirsado lacagta shan boqol laga bilaabo kun lagu xajiyo sidaasay ugu socoto si ummaddu ugu daraysan karto waxaan qabaa aragtidaasu aad bay u culus tahay in laga fiirsadaan qabaa lagana baaraandego wax ummaddan anfaca ay ku dhaqmarto ku socodsiin karto magaalada uga socon kara inay dawladdu la timaado haddaan runtii fikirkayga ka dhiibto oo lacagtan cusub ee wasaaradda maaliyadda ay soo daabacayso inkastoo hadda aan aragnay istambarka lasoo bandhigay unu lacagtaas ay u yar tahay waxaa la yidhaahdo shan kun inay u yar tahay lacagta ugu badan ee ta hadda intaan aragnay toban kun ee tahay fikir ahaan hadday arrinku saasay tahay aniga ma soo dhoweynaayo sababtoo ah waxaa laga yaabaa in ummadda soomaaliyeed ee u keento sicir barar ama waxa loo yaqaan inflation ee u keento marka aniga waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda maaliyadda in ummadda soomaaliyeed dhaqaalaheeda aan maaragtay aan inflation loo keenin lacagtaas hadday tahay waxa u yar shan kun ee tahay in halkaa lagu hakiyo ummadda soomaaliyeed laga daayo haddii lacagtaa wax ka sii yaroo sub deficiency ay jiraanna waxaan codsanaynaa in la soo daabaco dawladda oo soo dhoweynaynaa